koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waariyaahe salaad kullu ayaabahan ayaa xagga jirtay isin aqoonsiasin weydiyaay aqoonsiasin weydiyaay war ma somalilan ayaa aqoonsi dhin badan raadinayse matiibaad u raadso ma soo heshay waraadhe cabdillana maanta waa maqan yahaye waxaan u malaynayaa asagana inuu aqoonsi dhin raadiyey iyo macawinayntaba war idinkaa webigiinni uu gulaye bal war siiyaniya bal maanta war heedha webigii reebadu waayana ha fureenaha ani warsiinhaaye beledwiili raysul wasaarega ambahi madi anti antan are meel isku mar waayay miinkaleng roogsadaan meele ereen yeelimahaynu wadadadma metiidayma eh ma weelana leeyin yareedku madawiinaga ambahi nimantaas abtiyaala leere ani afgorday ani imbahe waari usna dhax fadhidaydaad abtiyaala shirkuun halseedoy maamul hal suubiyoy abtiyaala sida mae aranti hor walka bedela waari qodobeadii unan dhiibni raiisul wasaare unan dhiibni ya adiina ka hor yaalan halleeri usiiba fulyi waaye adiina hoobad fulyi korta hadhoo hoobadan fulyi korneenna kawalaari gogolininkulu saagta widaaye war saas mee roogu sooley gaamo teegaa may suubiyanka saaseeda taayeer gubow kuwaaladandey magaalada dhan uun asla qobsadi binaanbayoone taayeer gubow magaalada uun midoowan asla qobsadi ugaas hasagna hadali reed madaweyne hasin sheegmeerey muraad yeymanoo deerneeri unina muraadkuna lahayni kuwayneeri reed reer hiilan hooba lamada gobol lansiina nimantu uqdud badan ha gobaana ka aaley ololadiyo eeda ambuute kaniniga kuli kuslaara inaad ololadiyo mahakiya ololadiyo eeda utun ambuute lamadio gobol hal isku siiyo warkaba noo yaraado war waxaad tidhaahdaa abtiyaal burkiinaa cuno ha isku baaqina waradhaa war ma haysaana dowladda puntland waa hadash waxay tidhi labada diyaaradeed ee hubka ahaa ee noo soo dhiibtay dowladda soomaaliya mid waxaa ka buuxa buskud iyo rooti iyo waxaan la garanayn midna waxaa ka buuxa hub aan qarxiyo lahayn oo wax lagu rido la arkayn marka nimaya waxaan la yaabanaha hubkaas dhan oo maamulka loo dhiibay cidda qarxiyaha kala baxday mase laf timir baa ku jirta weeye hadalku laakiin waxaan kaloo sii raacin lahaa puntland wax kastoo la siiyo eed baa daba taalla eed eed ka bixi mayso waxayna yidhaaheen waa nagula qayaama annaga hubkaas waa nagula qayaama oo fagaaraha haddaan la tegi lahayn foolxumaa laga raacilaad bay yidhaaheen warheedha mayka lahaa qaryaaga maaraha iyaga aale ku fogsadeen waar annagu ka afgaran mayne malaa hoy shibdhah shibdhah cabdulla maagaa loo jiray qaybtiisa lamaad waatana meehaanay fadhisaay lamadan gobol oo jiiraanka ah puntland iyo galmudug laantan waa isu faafaanaya maalmahan sawirra t v adhihin websayt adhihin waa soo dadaleen sawirro bais isugu faanaa migsee soo bandhigow oo saqiiryaal oo jawaab ah saqiir manyaal yaryan ah yanyaniise oo kabiir miyay waayeen kabiir usmaa dugsi maahane shibdhe isugu faanaan soo bandhigow le waay keenaay le soddon kalaan soo helna anuga labaatanaan keennay anuga toddobaan ku soo darnay saddexaan naafakata waa maqan yihiin uskaale saqiiryaalkan oyinka meeha ma tegina kuwaas baabuur xataa ma kori karaane waayeelka meeha geeya oo waddada tutusaaye aaway ma la keeno oyinka naftirkood uswaayeelka maxaa loo kakaahoyaas ma la kaahale war xanafi xanafi war ma haysaana xanafi wuxuu la hawxowlahaaba xeerkiisii waa lagu qaaday wuxuu lahaa racfaan baan ka qaatay uu maxkamadda sare u goojabooday maxkamaddii sarena maanta kaga soo qararafsiisay oo jidhi dil mar labaad cirkaa loo diraya markaa waa in qoorta si wanaagsan looga sukiya waxbadsuus lahaaye waxbadsa adeer waxbeel bay leeday waxbeel baa ninkaa soo huwatay war waan ogahay turkiga in la yidhi daacishi shabaab uu taageeraa oo boqorka jordan ayaa sidaasii yidhi marka turkiga isagaa la qarxinaye turkigaan la qarxinaya shabaab uu taageera daacish uu taageera leeyahay waan la yaabay turkigu badana isow sidii jiilaani dhulka taakataakowguma jira adeer war turkigu tiro badana tuuraha ka soo baxdee uskaala turki tiradiis maxaa kaa qusaya ilaa fuundiyaalkood iyo kabliirayaalkood waa la kooyeene waree turkiga fadaana sababtoo jidbadan aniandhisi waraajidlabaatiyo afar san isan lafaagiisu magayaaka aandanka deediyaasan tayuwan insaynindhisi may kuwelasan turkiga tiri badanaado waar somalilan mabuu aqoonsan bo annagu ingiriiska ka jecelaadeen waryaada nimayow waxaa la yidhi markii etoobiya webigii ay naga xiratay ee ka dharagtay ayay soo daysaa la yidhi hadda wax celiyaa laayaha la yidhi ee warkaas maqasheen mahambadii ka soo hadhay baas ayaa idiin soo socda miya oo idiin soo qulqulaya war habaarha kugu dhaceen ugu kala wad meeshaan yaana madax kaa qaadine waar orodoo naga tagniyow oo niyo dhakama lihidine dhakayaasha warnimiya waan walaan isiinkulahadalay weligii mim oo kulahadalne geekungeeji walahna asiinka nagodoba ma araga gabadh bah waryaadi bah waryaa ka war waarodoo naga tagayaan garka idinka feedhi beriga koob bilaay geysara waa u egtahay korkaaganka ka sooyaamahan waa guuraani